baryahan dambe dad badan oo waxaan arkayay ama aniga fariin soo gaarsiiy ama miidiya ka hadlayo oo dhahayo laba kun iyo kow iyo toban iyo meelihii la jooga dagaal loogu noqday iyo saxiixayaal iyo kan iyo aniga iyo nimanka madaxda ka ah dowlad goboleedyada waxaan isla saxiixinahay ma jiraan waxna islamaynaan saxiixin waxaan isla saxiixayna mama jiraan boon annaga gaar u leenahayoo saxiixeenna annaga ku xiran ma jiraan madashu waa madal wada tashi waa madal maxaanku irahdaa ra'yi ku kala qaad waxaan rabaa madasha hogaamiyaasha sida dadka qaarkiis ay u fasireen ma aha waa madal in dowlad dhisida soomaaliya lagu fududeeyo lagu dedejiyo lagu horumariyo la rabo laakiin madal saxiixayaal iyo dad wax isla saxiixa iyo annaga waxaan isla saxiixayna ma jiraan waxaynaan isla saxiixno noo gaarahon leenahayna maba jiraan laakiin ra'yiga siyaasadda iyo meelmarinta ajandayaasha siyaasadeed iyo ajandayaasha dowladnimo ee yaalla meelmarintooda waaye iyo curintooda intaba waa ka shaqaynana laakiin fulintan fulinaa iskale sharci dejinta sharci dejinaa iskale garsoorka garsooraa iskale annaguna intaasaan muxuu ahaaye wixii aan aragno usoo gudbinaaye wax aan annagu intaan go-aan ka gaarno meelaa tagnaan saxiixno isla saxiixayno ama isla waxaynaynaah ma jiraan